بسم ال... بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegaystayaal hamiin fayla wayba ha ka dhowaadansanah barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysiyada rediyo baydhabo ee beledka baydhabo qodobada dheg waybwah dhegaystayaal hamiignimo arbaabahayta khamiisniyaha galahayta taariikhdanayo eta tumiyo kowda bilo siyeedaata lamada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysiyada rediyo baydhabo ee beledka baydhaba isinku dhegaysado doontaan unuuna siinkahayna haddii ee bunarha allo ku nagada wayba ku mid aha munaasabadda munaasabad xilalka kilashla wareegayan agaasimiyaasha wasaaradaha howlaha guud iyo bataroolka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geegka lakaqobadii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddaba xafladdaas aysaha ku qayb galay barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinkahayna isiigna ku dhegaysada doontaan haddii ee bunaraallo ku nagada qodobada sidoo kale uu ka barnaamijka isinku dhegaysado doontaan ununa siinkahayna haddii ee bunaraallo ku nagada wayba ku mid ahaa shirka shaqaalaha rayidka dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo geeglaha ka gebagebeey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijkiiyo dhegaystayaal ku dhegaysado doontaan haddii ee haddii ee bunaraalo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka qayb kuay barnaamijkiiyo wayba ku mid ahaa ciidamada amisom oo ka dili deegaan ku tirsan gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad todoba qof barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinka gudbiyi doona sababta ku dambayti yayse warbaahinta faahfaahin an kubi barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinka gudbiyi doona haddii ee bunaraalo ku nagada dabagalka wararka iyo waraysyada rediyo baydhaba qodobada uu ka sidoo kale barnaamijkiisanku dhegaysado doontaan iyo wayba qayb ku ahaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq iyo wayba iswarbihin kubiyey socdaashay socdaalka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee sukrooga dalka kenya barnaamijkiiyo dhegaystayaal asiinka gudbiyi doona isiigna ku dhegaysado doontaan haddii ee bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka dhegaystayaal isinku dhegaysado doontaan barnaamijkiiyo wayba ku mid ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo xilalka ku qaadi guddoomiyaashii degmooyinka kaaraan waa beri xamarweyne iyo hilawa afayeenka gobolka banaadir oo warbaahintan akhri xilku qaadistaas iyo barnaamijka dhegaystayaal asiinka gudbiyi doona haddii ee bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka wayba ku mid ahaa shacab banaanbaha ka qoboday caasimadda dalka ee muqdisho kaas oo ka dalbadayeen in ciidamada amisom cadaaladda la marsi barnaamijkiiyo dhegaystayaal asiinku gudbiyi doona haddii ee bunaraallo ku nagada guddiga doorashada hirshabeelle iyo geeka deeri magaalada jowhar helo deegaanada kale eeyo bilowdeen helo deegaan deegaanada kale iyo ku bilowdeen howlaha doorashooyinka dalka barnaamijkiiyo dhegaystayaal ku dhegaysado doontaan haddii ee bunaraallo ku nagada qodobka kale qaybka uu ka barnaamijkiisii inuu ku dhegaysado doontaan iyo wayba useeya baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo geegka dooradii tumiyo kow senatar oo ku mid noqdo doona baarlamaanka tumiyo koowaad ee aqalka sare ee dalka qodobadaas iyo qodobadii kalahaniyo korarta degadaha barnaamijka dhegaystayaal hawada ka jara iyo barnaamijkaasiinka gudbiyo doonna barnaamijka uu ku hasiin jeedyahaye anugoo saciid maxamed nuur sabriye meelo qaybta farsamadii infidhi saaxiibkay xasanow jookar mar kale dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijkii hamiin fayle dhegaystayaal si walba magaalka idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhabo sin wada dirahaya idaacadda mawjida weybosiyetiyo sagaal dhabiisan shan f m qaar ku mid eh gobolada dalka iyo noola socota qodobkan koray ee barnaamijka owkii weybowsaya munaasabad xilalka kalashla ware kashal wareegayan agaasimiyaasha wasaaradaha howlaha guud iyo batroolka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yagee kale ku qabadi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay mas-uuliyiintii ha ku qayb galay xafladan iyo qaar ku mid a warbaahinta goobta kula hadlay
isdhiibo biyo kada meelorog dabar meelod kala saadasa dowladda bastan dowladda basaasa marka agaas meesha laha shaqa fayla lankasta shaqo lisroog meelisroog inay suur ku qabada ayaa muhiima ashani een geekana meel raayso een waliba rajeyana een qof walba wasaaradda la jeeyay intii meelii hor roogdi la hor lagu sii wada een muhiimadan waliba meel raayso intii umatalan shaqeeya muhiima usoo mayl raay qorshaanti roogijari haddana mayl raay us wasaarad howlaha guud haddana geek wasaarado kale saaso kale ustaad cabdulaahi agaasimaha may bah roogijaray wasaarada shaqadii shaqaalaha mar maysa wasaarada batroolka haddana geekto kale alxamdulilah agaasimi yuusuf iyo adeeg hadin asaga experience in badan soo dhex joogay inaad wada shaqaysan dadka soomaalida marka xafiiska kala wareegayaan qof kasta shaqaduu qabti wuxuu suurtagelay wuxuu suurtageli waay inuu qoro ma dhiibo nin walba xafiis waxaana saaran mas-uuliyad koonfur galbeed mas-uuliyada naga saaran aad u balaaran waxaa maxaa maarata mas-uuliyaddana saaran waa mid dadkoo dhammi maarata ay kor noo wada fiirinayaan
saaxiibkay oo eed mayle raayusuf saaxiib hoosaad aan hayni agaasimi yuusuf waana insha allahu xilkaasaytigee ka wareejiye fadaw agaasimi mayle raay wasaaradda maybu aha batroolka runtii wadankan maybu aha environmental resourcega oo ishaysada waxyaabaha aan ka muhiimsan maybu aha batroolka waaye wali ku warqabtaana wadanka antaa dadku gudubahaaye yani ilaahayna gooda gudbiya wala leeray humanitarian emergency-ga langudubaha development sector wala leero langudubahay waybaan rajeeya sheekh cabdulaahi xuseen insha allah meelada wasaaradda roogta waana kalsoona dadku sii wadi doono meel kusii faylajeeyi doona waybaan rajeeyna xuseen maalinta dambe xil kasii wareejiyi doono intii baydhow oo laamiyada dhisanyin jiditiyada diyaarsanyin falaovaadale meeleeraha isusin wareeji doona insha allahu laba meelo maalinta sheene wali ku warqabtaana shalemdan wasaaraddan la wareegay way haytay labaatan sagaalki julaay lamada kun tomi sagaalki weylku rooga geeka lama sana hal bil iyo tomi todoba maalmood marka lama sana iyo hal bil iyo tomi todoba maalmood waa runtii fursad faylow olankii yani intiis walqabada fadolka tijaabiyo karo walqabada la arago karo line ministry salley wayba kala dardaarmaana ini omay leeraayi si waafaqsan sharciga oo qaladna aan lahayn oo qof walbana shuruucdii oon degsan uu iska dhagado imaan dheejiyey la wada shaqeey waana laska ixtiraamo shuruucdii iyo wala indegsan xafiiskaasi salmaan waan isweydiinay wasiirka aad baan ugu farxnay yuusuf inaba keen wallahi beenma waan isweydiinay waxaan ugu farxnayna waxay ahayd waxaan ognahay wasaaradaha uu jooga iyo shaqooyinku ka soo qabtaan anaga aqaanaa wasaaradda qorsheynta halkuu kala bilaabay koonfur galbeed sidan baan u joogay wuxuu la shaqayn jiray ninka la dhihi jiray cabdinaasir caruush meeshay isla soo gaadheenaya halka shaqada ay martay waa oga howlaha guudna markii markii la keenaya yuusuf meeshay tagneed waan garanayaa shaqaalahagu laba ama saddex kama badnayn maantana saddex iyo labaatan waxaas waxaas intaasoo mashaariic intaasoo laami intaasoo waya waxay ku timid proposal iyo shaqo iyo iyo recommendation badan oo la bixiyay ku timid marka waxaan rabnaa wasaaradda batroolka yuusuf inuu insha allahu tacaala saas u kato u dhaqaaji doonaan rajaynaynaa ee agaasima cabdalla wasaarad la qardayo shaqooyin badan kusoo baxday oo nin saaxiibkii ugu horreeyey buu tegayaa insha allah oo wasiir iyo agaasimaba lagu soo lagu soo maskax badan iyo juudi badan iyo barbowsalo badan lagu soo bixiyey isagana halkaas inuu kasii ambaqaado insha allahu sheekh cabdulaahi agaasimayaasha arrinuu kaga duwanyaa jirto diintuu aad u yaqaana horta sheekh cabdulaahi maba cajisaysid asaga cajis ma leh xafiiska markuu fadhiyo hadduu dhanka dunuubiga uu arko inay si kale tatoo maalinka yar wareersanta waa odaa kafayga cabdila u arko ayad qur-aan uu soo deliisano wuxuu leeyahay yaan la cajisin shayddaankan iskala
sada hoolelan wad shaqaduna haynan haddii una niyad faylela koynan waana itqaaninan lama shardadin noohel niyad haddii wanaajisanan waana qof walba shaqadiis itqaanaysa nabiga bir sal alay wasalam in allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinah qof walba shaqadiis itqaanay sugo niyaddana inama alacmaalu binniyaat markii ada bahaasooba intii ada bulshadan shaqay hayto ajar ada ku helaas ada niyaysata xaqiiqa salaadada tukudaas ajar ku helaasoo ku helaas sida salaada soonka ajar lan ku helaw ee shaqaduna shaqaysadahaydhan hoob una niyaddana wanaajinaano itqaanin ajara ku helaana qof wal marka meeliroo meel faday meelis adkaay eedan adkaay
hamiin fayle qodobka kale ee higiga weyboosaya shirarka shaqaalaha rayidka dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir yagee kale ka qabadi xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee degmada baydhabo mas-uuliyiin yaa ku qayb galay kulankan hagee kale qobadi magaalada baydhaba kulanka markee dhammaadi kadib warmurtiyeedasi wadajir ay hamwada saareen iyo warbaahinta hanjeediin wuxuu garwowsaday in siyaasadaha iyo xeernidaamayaasha ishruucda iyo habraacyada lagu maamulayo shaqaalaha rayidka dalka ka jira ee kala duwanaanshaha dhinaca dhinacyo badan leh iyo sidoo kale habka kaydinta xogaha shaqaalaha kadib markay soo jeediyeen bandhig gudihoosaadida farsamada islamarkaasna waxaa goluhu diirad saareen sidii xag farsamo iyo maamul ahaan loo hagaajin lahaa hanaanyada loo maro habraacyada qaarkood lagana mideeyo si ay u sahlanaato adeegsiga habraacyada iyo hanaanka isku mid ah gudyada shaqaalaha ka midaysan yihiin howlaha shaqoqorista maaraynta waxqabadka qiimaynta shaqaalaha tababarka iyo horumarinta shaqaalaha iyo sidoo kale maaraynta xogta shaqaalaha rayidka sidoo kale golaha isku xirka gudyada shaqaalaha rayidka waxay isku raaceen in ay soo dhammaystiraan gudahoosaadada shaqoqorista xeernidaamyaasha iyo habraacyada kale la akhriyo habraacyadii maamulaya xeernidaamyaasha oo isku midka yihiin oo aan weli lala akhrin oo dhinna sidoo kale gudiyada waxay ay guddi kasta uu aqoonsan yahay in nidaamyada maamul wanaagga daahfurnaanta iyo hufnaanta yihiin mabaadiida qiyam iyo sharafta dowladnimada ee u adeegidda bulshada oo ay ugu horeyso shaqada gudiyada shaqaalaha ay qabtaan oo ay iradda laga soo galo shaqada dowladda ayna ka go-an tahay goluhu in la xoojiyo shaqoqorista iyo habraacyada kale ee gudiyadu ku shaqeeyaan ay noqdaan hanaan hufan oo dhammaan muwaadiniintu isku haleyn karaan una siman yihiin goluhu wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in ay u muuqdaan in ay muqadas tahay madax bannaanida gudiyada shaqaaluhu tahayna qodob dastuuriya ayna ka madax bannaan yihiin dhammaan u madax bannaan yihiin dhammaan howlahooda dhammaan howlahooda sharciga gudashada sida shuruucda shaqaalaha rayidka dhammaan nidaamiyaasha iyo habraacyada kale ee ee lagu maamulo shaqaalaha rayidka iyagoo ay ka madax bannaan farangelin siyaasadeed ama howlahooda farsamo marka ay gudanayaan ay ka madax bannaan yihiin golobu sidoo kale wuxuu dhiirigelinaya in dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ka codsan karaan kana shaqayn karaan meel kastoo ay shaqo ka bannaan tahay ee ka tirsan dalka shaqa iyo xirfadda ay u leeyihiin taana ay samayn karaan sidoo kale golobu waxay diiradda saareen xal u helidda caqabadaha shaqadoonka ka haysta deegaanada ay ku kala nool yihiin iniyo in ay sida ay ku gaari lahaayeen xarumaha guddiyada shaqaalaha ee laga dalbado shaqada golo wuxuu isku raacay in ay ka soo tala bixiyaan gudihoosaadka farsamada ee i c t-da sidii xal loogu heli lahaa si qof walba asigoo jooga goobtiisa uu u soo codsan karo shaqooyinka bannaan shaqaalaha rayidka ee heer federaal heer dowlad goboleed ay ka soo codsan karaan taasoo u sahlanaysa qofku in hodhowdii uu ka soo codsado fogaan araga iyadoo arrintaas muwaadiniintu qaarkood caqabaday weli ay ka jirto goluhu sidoo kale waxaa isla meel dhigay muhiimadda ay leedahay isweydaarsiga iyo kala faa'iidaysiga howlwadeennada dowladda waxuuna goluhu isku raacay in la sameeyo guddi farsamo oo khubara oo ka soo tala bixiya hanaan fudad oo khuseeya shaqaalaha isweydaarsiga taasoo uu goluhu ku dhiirigelinayo in hay-adaha dowladda federaalk ee dowlada xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka banaadir ka faa'iidaystaan aqoonta kartida xirfadaha shaqaalaha iyo hal abuurka lagu horumarin karo shaqaalaha rayidka dalka si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda shaqaalaha dalka goluhu wuxuu kaloo dood dheer ka yeeshay sida ay lagama maarmaan u tahay kobcinta aqoonta xirfadaha shaqaalaha dowladda hadba iyada oo taas laga duulayo waxaa laisla la isku raacay in la dejiyo hanaan iyo hab aqoon isweydaarsi waxaana loo saaray guddi farsamo oo kasoo tala bixiya hanaanka loo marayo aqoon isweydaarsiga iyo tababarka iyo xirfada koruqaadida shaqaalaha rayidka dowladda goluhu sidoo kale wuxuu si qoto dheer lagu dooday arinta la xiriirta kala duwanaanshaha mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyo darajooyinka taasoo muhiimad gaar u leh shaqaalaha dowladda u shaqeeya waxaana la isla gartay in qayb mugle laga qaato dadaalada socda oo ay iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo baanka adduunka kaasoo darajooyinka iyo mushaarooyinkii gunooyinka hadda la horumarinayo diyaarinteeda lagu jiro kaasoo laysla gartay in gudiyada iyo khabiirada la shaqeeyaba ay juhdi badan ay geliyaan taasoo meesha ka saari doonta in qof walbaa hadhowday oo dowladdu u shaqeeya la ogaan doono waxa uu yaro qofka uu ku shaqayn doono iyo xuquuqaadkooda kala duwan halkaa laga heli doono sidoo kale in dhammaan go-aanadii ka soo baxay shirkan golaha isku xirka ee gudiyada shaqaalaha rayidku lala wadaago madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedee xubnaha ka ah iyo dowladda iyo maamulka gobolka banaadir goluhu wuxuu kaloo u mahadcelin gaara u jeedinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha gudiga shaqaalaha koonfur galbeed dhamnaha xubnaha howlwadeena gudiga shaqaalaha koonfur galbeed oo ay muujiyeen si dooranna ay maamuus leh oo heer sare leh u martigeliyeen una soo dhoweeyeen wafuuddan ka kala timid ee gudiyada shaqaalaha iyo howlwadeenadooda maalmihii halkan ay joogeen ilaa iyo inta hadda uu shirkaan noo dhammaana ay garab istaagnaan marka aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa ugu dambeyntii waxaana gudiyadu isla afgarteen in kulanka xiga la qabto ka novembar ilaa iyo novembar lagu qabto magaalada kismaayo dowlad goboleedka jubbaland halkaasoo qodobadii halkan hadda aan ku heshiinay oo kasoo baxay iyo waxyaabihii laga soo shaqeeyeyna halkaas laga sii ambiqaadi doono aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in kulammada soo socda aan kusoo bandhigi doono howlaha gudiyadu ay qabtaan iyo iyo dhammaantood waxaan ugu mahadcelinayaa guddoonkii iyo muddooyinka hadda dambeeyeen isla shaqaynaynay howlahan usoo taagnaa dadkii farsamo yaqaanada hawshan ku howlanaa iyo dhammaan ka qaybgalayaasha iyo saxaafadda aad iyo aadaan u mahadsantihi mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ahmiin fayla ciidamada amisom ayaa ka dilaya deegaan ku tirsan gobolka shabeellaha hoose ka dhowaad todoba qof oo shacbe gudoomiyaha deegaanka shalambood oo hoos kooyow gobolka shabeellaha hoose yaa-an warmi warbaahinta sugona sheegay in marnaba amisom habdhaqankii ummadda soomaaliyeed kale lagama haytalan ku helo doono dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeedyana fariingandari waxaa la dilay dad toddoba qofood gaaraya oo shacaba waxaa lagu laayey golweyn iyo inta udhaxayda golweyn iyo danow inta udhaxaydaa lagu laayay meel golweyn kasoo ilaa saddex kilomitr kasoo jirta dhanka shalaamuur xaggeeda kasoo xigta wadada laamiga saakay ciidan amisom ah oo raashin baabuur raashinkeyda soo gudbinayaa soo baxay shabaab miine shabaab meelahaas ayaa shabaabaa la diriray ciidankii gorba miinay waxbay u dhigeen markii miinadii la dhigay miinadii la qarxiyana waxay sameeyeen ciidankii amisom inta dadkii ku faalaleenay dad beer jooga oo shaqaale u badan oo beer ka shaqaynayay soo aruuriyeen iyo ninkii beerta iska lahay oo nin odayo nin waayeela ah ilaa ninkii beerta iska lahay iyo shan qof iyo afar qofood oo shaqaalihiiy iyo lababa iyo laba baabu meesha marida darawaleentu toddobadaas qofooda intay isu keeneen hal meera ku lahay waxaa marka dhibka taagani wuxuu yahay shabaab inuu cadow yahay oo lala dirirayahay oo amisom la dirirto weligeeday jirtay laakiin waxaa dhibaato ah oo wax lala yaaba noqotay dad shacab oo masaakiinah oo qaar beera falaayeen oo dad mas-uuliyiin oo waaweyn oo odayaal oo laisdhaan oo beeralu kamid yihiin tan la soo aruuriyo oo meeljida laysku keeno in la laayo ciidankaas waxaa laga xukumaa horta waa ciidanka hawshaas sameeya waxaa laga xukumaa marka waxaan leeyahay dowladda soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaalka ciidamada waxaan leeyahay arrintaas waa in lagula xisaabtamaa amisom waa in lagula xisaabtamaa amisom waa in hawshaas wax laga qabtaa waa in xil badan layska saaraa waa arrin dhacdaha aad u foolxun waa dhibaato wax badan keeni karta waa in wax in shacabku kacaan keeni kara waa wax lala yaabo ummadii oo dhan hadda la yaabo
hamiin fayla wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa ku warbi socdaalashay ra socdaalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya usug rooga dalka kenya
markii wafdiga ra-iisul wasaaraha uu ka soo baxayay magaalada muqdisho waa annagii idin siinay warbixin kooban oo ku saabsanayd safarka waxa uu ku saabsan yahay safarkii aan soo galnay sidii aan hore ugu soo sheegay xamar wuxuu ka bilaabanayay mombasa halkaasoo aanu u joognay maalin dhan oo shaqo ah oo aan kulamo ku galnay kulamadaas way soo dhammaadeen waxay la tahay inay tahay hadda waktigu ugu habboonaa oo aan idin siin lahayn warbixin kooban oo ku saabsan shaqadaas noo soo dhammaatay iyo halka uu safarka marayo ra-iisul wasaaraha iyo wafdiguu hogaaminaya xamar ka soo raacay oo aan ku jiray anigoo ah wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wasiirka qorshaynta wasiir ku-xigeenkii warfaafinta iyo halkaanoo aan ugu nimaanay wasiirka tacliinta ilmaan hadal kuma jiro iyo halkaanoo uu nagu soo dhoweeyey safiirka oo aan halkan ugu nimid intanaas iyo xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaan na soo dhoweeyey wasiiraddii arrimaha dibadda waxaa naloo sameeyey qadis sharaf kadibna kulan rasmi ah oo ka dhexeeya annaga iyo kenya ayaana dhex maray kulankaa dhinacooda waxaa hogaaminayay oo hormuud u ahaa madaxweyne uhuru kenyatta dhinaceennana waxaa hormudu ahaa oo kulankaas badiyey ra-iisul wasaaraha iyo intaas aan idin sheegay oo wasiirada wafdiga ka mid ahaa arrimaha looga wada hadlay oo in badan aad ka dharagsan tihiin lagu sheegay miidiyaha waxaa ka mid ahaa sida ugu fiican ee soomaaliya iyo kenya ay dib iskula jaan qaadi karaan inay soo wada cestaan xiriirkoodii derisnimo walaalnimo oo ku dhisan isu socodka dadweynaha ganacsi security amni iyo wixii la halmaada kulankaas si fiican ayuu noogu dhacay kulankaas loogama hadlin loogama hadlin in arrimaha badda laisla soo qaado iyo waxa aad walwalka qabtaan intiin dambe intaas annagaa idiin sheegayna safiirku waa joogaa maxaan ku dhahdaa intaas uu kulankaasi ku adkaado kulanka waxaa kaloo looga hadlay in dib loo soo celiyo waxa la yidhaahdo joint corporation commission ama j c c oo ah guddi heer farsamo ah guddigaas heerka farsamo wuxuu ka shaqayn doonaa arrimaha qotada dheer oo maaragta technical ah oo ka soo baaraandegi doona sida xiriirka adkeyntiisa ee runtii hoos loogu geli lahaa waxaa weli aanu ka wada xaajoonaynaa sidii kulankaas kalna ugu horeeya meeshuu ka dhici lahaa oo inta badan hadda aanu niyad ahaan iskaga raacsannahay inuu soomaaliya ka dhaco maadaama labadii hore ay ka dhaceen kenya waxaan dhinaceenna ka shaqaynaynaa guddiga heer farsamo yaa nooga qayb gali doona dhinaca soomaaliya wasaaradahay ku aadan tahay waxaa kaloo isla soo hadal qaadnay guddiga inta uusan howlgelin haddii ay jiraan arrimo degdega oo soo baxa oo u baahan in laga wada shaqeeyo in wasaaradba wasaaradda dhigeeda ah ee hawshaasi isla qaba isla qabtaan annaga waxyaalaha noogu horeeyo muhimka noo ah waxa weeye arrimaha la xidhiira wasaaradda gaashaandhigga difaaca iyo iyo amniga wasiirka waa noola socdaa insha allah hadday noo suurta gasho maanta oo weli aan weli shaqaynayno iyo berriba howlahaas kulamo gooni gooni ah oo arrimaha ku saabsan inaan inaan galno way u badan tahay intaas ayuu ku dhammaa intaas ayuu kulankeenu ku dhamaa waa mahadsantihiin warbixin intaasay ku egta
hamiin fayle dhegaystayaal weli barnaamijka dabagalkayaasi toosan la socota gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa helalka ku qaaday gudoomiyayaasha degmooyinka karaan waa beri hamarweyne iyo hilowa afhayeenka gobolka banaadir saalax dheere ayaa warbaahintan akhri bismillaahi raxmaan raxiim iyadoo laga duulayo sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana loo horumarin lahaa adeegyada ay bulshada ku dhaqan caasimada magaalada muqdisho ka sugayaan maamulada degmooyinka gobolka banaadir islamarkaana loo xaqiijin lahaa ka dhoweynta qorshaha iyo himilada uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish uu ka leeyahay caasimada muqdisho halkudhigna u ah bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah waxa uu soo saaray wareegto ku aadan isbeddel lagu sameeyey qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka ee namber sigis soona baxay labaiyo tobankii bishii labaad kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee nambarkiisu yahay boqol toban iyo lix soona baxay lixda bisha sideedaad laba kun saddex iyo toban markuu arkay sharciga shaqaalaha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar nambarkiisuna yahay labaatan iyo sideed biis ee labaatan iyo kowgii bishii labaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii soo baxay markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta xag amni nadaafad iyo bilic wuxuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xilalkii ka qaaday gudoomiyaasha soo socda gudoomiyaha degmada kaaraan abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan waxaa laga qaaday xilkii gudoomiyenimo waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada kaaraan sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane deeq xasan shiikow oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada xamarweyne sii ahaan doona inta laga soo magacaabaya gudoomiye cusub mudane maxamed axmed iidow oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada waaberi cabdicasiis cusmaan jaamac waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada waaberi sii ahaan doona inta laga soo magacaabaya gudoomiye cusub mudane jamaal cali maxamed oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada hiliwaa cabdixakiin cumar cabdulle waxaana gudoomiyaha cusub ee degmada hiliwaa loo magacaabay mudane mire salaad dhuxulow waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha cusub iyo kusimayaasha inay sii dardargeliyaan howlaha shaqo ee loo haya shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ee caasimadda magaalada
hamiin fayla shacab banaanbaha ka qobodi magaalada muqdisho oo dalbaday in ciidamada amisom cadaaladda la marsiiya iyo warbaahinta caasimadda dalka ee muqdisho uu kula hadlay waxaa halkaa maanta isugu soo baxnay oo shalay saddex saac iyo bar ilaa iyo haatan aan la taaganahay indhaheena aan isku saarin xanuunkii iyo dhibaatadana heesato aawadeed waxaana ka mid ah dhibaatadii xanuunkan heesato oo adeerkay aabbahee la dhashay oo ah lixdan jir oona xanuunsan weligii siyaasadda aana dhex gelin meel siyaasad lagu haayo aana dhex tegin dowladdana si qaasa ula shaqeeyo mar waliba canshuur laga qaado afar iyo labaatan saac in maalin walba la gumaado shalay asagoo gurigiisa ku jiro oo beertiisa dhex jooginta loogu tagay albaabadii laga jabshay la garaacay lacag jir dilay wixii hanti oo meesha u yaalay laga xanuunkaas soomaaliya ee haddoona maanta annaga oona heesto adinkan woodin annaga kaligaa nugumee kaa doono anigoo ah baarnin ibraahim geney waxaa dhibka ku dhacay walaalkay cumar xasan dhibaatadaasna waxaa noo geystay burundi waxaa noo geystay burundi aan dhagala qabto dowladda soomaaliyeed war nagama hayso ugaandhaysaa shacabkii ku tuntay nin beertiisa dhex jiifa gurigiisa ku jiro sartiisa dhex saaran aa laga soo bixiyey aa la yidhi waa shabaab abamba inta lagu celiyaa lagu kor qarxiyey hilibkoodii yaa loorar ku sidnaa gobolka shabeellada hoose ninka ka hadlana wuxuu yidhi nimankaas waa shabaab cabdaynaa laga rabaa oo cabdeeyo ninkaas waxaa naloo sheegay oo ay beeralaydiiyo halka taagan noo sheegeen ciidamada amisom si ula kac ah inay u dileen dadkaas hilibkoodii jarjareen hantidoodii baabbi'iyeen saacado badan laga bixi waayey ay diideen in la soo qaado arrintaas waxay keenaysaa inay tahay dembi ciqaabeed internashinaal ah nashinaal ah oon laga maarmaynin in cadaaladda la ysa saaro dad shacaba oo waxba galabsan in guryahooda laga soo baxsado oo la xasuuqo oona lagu sheega inay alqaacido yihiin waxaa qaadan karna ma ahan waxaa ka codsan codsanaynaa dowladda qeybaheeda kala duwan arrintaas si degdegayna uga hadasho amisoonna maka aqbali karno in maxaa lahay sheeg waddankii ee nabad sugidii loo keenay inay ayaga shacabkii xasuuqaan ee guryood ka soo baxsadaan maka aqbali karno
hamiin fayle dhegaystayaal ah guddiga doorashada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle oo geeka deeri magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle yaa markiioo deran warbaahinta lahadlan hela deegaanada kale ee dalka antiyo badan ku bilaawdeen doorashooyinka geeka iyo hadeeran caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ee jowhar warbaahinta yana la hadleen بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، إلهي بمهد اسكالي maanta ay tahay taariikhdu bishii sideedaad tobankeeda ee, waxaan annagoo ah guddigii doorashada ee, si- siidka le- loo yaqaan hirshabeelle ee, waxaanu soo gaarnay magaalo madaxda ee, hirshabeelle jowhar ilaahay waa nabad keenay waxaa nagu soo dhoweeyey ee, gudoomiye- guddoomiyaha ee, baarlamaanka hirshabeelle ku-xigeenka ahne kusimaha madaxweynaha hirshabeelle xa- waqtiga hadda la joogo gudoomiye mahad ee, si sharaf leh noogu soo dhoweeyey iyo dhammaan ee, intii agaasinka madaxtooyada iyo maamulkii ee, jowher yaa halkaa nagu soo dhoweeyey allihii nasoo nabad keenay ayaa ku mahadsan waxaanu halkan u nimid insha allahu ee, sida la ogyahayba shaqooyinkii iyo howlihii bilowgood ee, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan halkaan nabad nimiday maanta
hamiin fayla qeybihii dambe ee barnaamijka ku guda jeerna codka kale ee barnaamijka nusaniinhigiyo wayba-uusiya baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyageeka doorada tumiyokow senator oo ku mid eh oo ku mid noqdo doona baarlamaanka tumiyo koowaad ee dalka qaar ku mid a senataradii la dooladi la dooradii iyo warbaahinta la hadlay baan u faraxsanahay inaan maaragta ka mid noqdo senatarada sanadkan een, u fadhiya puntland dowladda federaalka ah waxaan u malaynayaa wax badan inaan ka qaban doono rajo fiican baan ka qabaa insha allah runtii dee dareenkaygu shucuurtaydu aad u jeedaa waan u malaynayaa aad baan ugu faraxsanahay ee, inaan maantay cod ee, baarlamaanku halka nagu siiyaan cod kalsooniya boqolkiiba boqolah Ee, sidoo kale madaxweynaha puntland baan u mahad celinayaa oo fursaddan runtii nagu soo daray inaanu musharaxiinta ka mid noqonno marka dareenkaygu waa dareen farxadeed waaye waxaan ka bedeli doonaa waxaana la ka filaya maanta halka ka dhacay madaxweynaha puntland uu nagu soo daray musharaxiinta golaha baarlamaankuna uu na siiyey cod aqlabiyad ah runtii waxa shacabku naga filayaan ayay caddaynaysaa insha allahu waxyaabahaan isleenahay ama shacabku naga filayaanna waxaa ka mid ah puntland oo mar walba leeyahay hooyadii soomaaliya ee, inay si dhaba u noqoto hooyada soomaaliya waxay xuquuq leedahayna hesho dowladda soomaaliyeed oo aanu noqonno dad wadaniyiinoo soomaalinimadana ku dadaala inaanu madax qaran oo dalkan si dhaba u matasha aanu soo saarro inaanu dastuurka dalka si dhaba ugu dhaqangalo federaalnimadu inay noqoto mid lama taataana sidii soomaalidu ugu heshiisay Een, iyo aqalka sare inuu noqdo aqal afartii sano lasoo dhaafo madaxii dalka joogta ay ka dhigeen aqal aan macno lahayn inuusan afartii sano noqon aqal aan macno lahayn balse uu aqalada caalamku kale noqdo aqal go-aanka ugu dambeeya dalka lagu qaatano uu noqdo waxyaabahaasoo dhan baa ka mid ah iyo waxyaabo kaloo aad u fara badan hadduu alle
hamiin fayda dhegaystayaalaha gebi ahaanba codkaas iyo aan damboy barnaamijkii hamiignimada dabagalka wararka iyo waraysyada reediga baydhaba barnaamijka uu ka dhegaystayaal waa intaas idinku jeediyay anigoo injineer sabriya meelo qaybta farsamada infidhasan joker barnaamijkan ku kale lamadan timar kale hawada dib aan kulmaana ammaan alla hadduu dhuganto geel qabo ma dhedhamiyo geedaha ugudan eesha dhuubtahay anna cuduurkanigu dhacay waa mid la iigu dhaabo waba la iigu dhiriyo ku dhadhabay aroosan dhinaca iisa saarni